kulankan ayaa ku qayb galeen waxaana ku mid ah mas-uuliyiinta maamulka somalilan maamulka degmada hargeysa aqoon-yahana iyo qaybo shalduwan ee bulshada yahayey kolaha ka bandhigaaye boogga fahanka arrimo caymiska islaamka kulanka ayaa anti dareeray weliba laha ka bandhigay ahamiyadii uu saleeyey boogga fahanka arrimo caymiska welibana meelasayti hadalaha kujeediyana waxaana ku mid ah hubnooga shalduwanaayaa ku qayb galeen markaa buuggan waxaa la dhahdaa fahanka caymiska iyo aragtida islaamka ilaa laba sannadood baanu gacanta ku haynay oo na wadnay runtii caymisku haddana waaba wax nagu cusub oo imikaabay dadku aada usoo fahmayaan oo lolihiisana waaba imika uu nagu bilaabmay markaa runtii dee caymiska marka la dhahdo horta ereyga cayn af soomaaliga waad garanaysaan oo caynka iyo bayda ayaa aada loo yaqaanaa soomaaliduna waxay odhan jirta waxaa si u caywareegay tala caywareegtana layskuma canaanto waa ti hees bay horta moogta marka runtii buugganna waa buug dee cilmiya markaad eegto dhinaca academia idinkaa runtii ka farcelin doona waxna waa lagu dari karaa waxna waa lagu diidi karaa marka deeqo buugga qofka u akriyo oo buugta academiga waxay leeyihin in la naqdin karo oo wax laga odhan karo marka ma doonaya hadalka idinku dheereeyo buuggu idin hor yaalla idinka akrisan doona caymisku waxa weeye qofku waxaa la cayminayaa dhib soo gaadhay haddii tusaale ahaan guri uu ka gubto hantidii in wax loo soo celiyo haddii maaragtay gaadhi uu shil iyo wax galo hantida maaliyadeed ee uu waayey in uu wax ka helo faa-iidooyinka caymiska haddaan waxaa ka mid ah inuu qofku uu helo deganaansho maskaxeed iyo xasilooni maaliyadeed inuu helo waxaa ka mid a inay yarayso khasaaraha maaliyadeede tusaale ahaan shilalkoo kale markay dhacaan soo waajaha dadka wuxuu hoos u dhigaa caymisku qabyaaladda qabyaaladda markaan leeyahay qabiilka kama hadlayo qabiilku in silaturixi silat silaturiximku wuxuu ka mid yahay dee waxyaabahay diintu maaragtay ku dhiirigelisay inay ku dhiirigelisay
uma ahaan maxay intaa kusoo dhaqmayni oo idinkala hagayay caymiskeedu meeceehu waa traditional ahaan iyo nidaam ahaan maxay intaa kusoo dhaqmayni waa muhiim bilxaqiiqatan dowladnimada casrigaana waa in la helo nidaam casriyo nidaamkaana waa in la casriyeeyaa haddaan runahay maamulka caasimada dee waxyaabaha ugu dhibta badan ee maanta magaalada hargeysa jooga dee waa baabuur seventy percent baabuurtii dalku dee hargeyse ka shaqeeyaan amba hargeysay joogaan hargeysanada waa caasimadii dalka marka waa inay nidaam casriya oo caalamiya oo international ah aynu ku shaqayno annagu waanu soo dhaweynaynaa aragti kasta oo waddankeena lagu horumarinayo oo lagu hagaajinayo dhammaan mudantii shay oo dhan waxaa la qabaa caymisku inuu yahay shay aynu baahi aada iyo aada u qabno waxaanan isleeyahay anigu shaksiyan markaan eego waxyaabaha inaynu qabaliga ku tiirsanaano aada wax uga tarayaa culayskana yaraynayaa nolosheennana ilbaxnimo iyo tadawur iyo inuu qofku muxuu hayay baahida uu qabo qabaliga inuu ku tiirsanaado wax ka taraysa waayo iminka hadduu qofku dhibaato geysto waxau ku noqonaysaa dhibaatadaasi
dhanka kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee maamulka somalilan ayaa ka dheeraday muhiimadda boogan uu saanglayay bulshada iyo arrimo caymiska islaamka ee deegaanada arrimaha caymiska islaamiga ah ee laga hirgeliyey jamhuuriyadda somalilan waxaan mar labaad baa arigayaa qur-aanka buugan ninka dhalinyarta ahee layidhaahdo kamaal shaacir oo runtii ku dhiiraday waxaan hore u jirin inuu soo bandhigo islamarkaana la dabaqo aad baan u baarigayaa runtii waxaan lay halkaa kasii wad dhalinyarta kale ee dhibkaageena inay ku daydaan baan rajeynayaa runtii buugaag badan oo la qoro oo buuxiya guryaha iyo dhulku way fara badan yihiin laakiin major problemkayna haystaa waxa weeye how to apply sida loo dabaqo waxaynu qabsano ma naqaano marka waxaan jeclaan lahaa in sharciga lagu adkeeyo qolada booliska iyo wasaaradda arrimaha gudaha weynaas isu kaashadaan way adkeeyaan waayo iminka for the last two weeks ama last several weeks u dambeeyey waxaa soo riboorgaraynayay lambar fara badan oo accident ah oo ka dhacay ama caasimada gudaheeda ama gobolada kale ama inta u dhacaysa labada magaalo